waxay su-aasha kale ku saabsaneen ruux soomaya soonkii ramadaan laakiin salaaddii aan tukanaynin isaga xaalkiisa ka warrama ninkaa xaalkiisu waa culus yahay oo waxaa la ysku hayaa ma muslim baa mise waa gaal salaaddu waa tiirkii diinta axaadiistana waxaa ku soo aroortay ruuxa salaada ka tagaa inuu gaal yahay culamada qaarkoodna axaadiistaasay cuskadeen marka culamada odhanaysa waa gaal dee waxay leeyihiin soonkiisaasi ma asixin waa inuu soo islaamaa dabeedna markaa uu soomaayo tukadaa ahlu cilmiga qaarkoodna waxay leeyihin waa faasiq fisqigiisu xun yahay faralku waa ka dhacayaa ha yeeshee ajar iyo thawaab ku yeelan maayo dee ruuxina waa daalaya waa shaqaynaya ajar buu doonaya jannuu doonaya dembi dhaaf buu doonaya ya waana ta axaadiista ku soo aroortay ruuxa ramadaan u soo gasho aan loo dembi dhaafin ilaahay markaa ha fogeeyo naartaa ku fogeeyo jibriil baa ku duceeyey nebi maxamedna sala allahu alay wasalam aamin buu yihi marka ma habaarkaasuu doonayaa inuu ku dhaco waa inuu iska ilaaliyaa oo yacni salaadda aanu ka tegin ramadaan iyo keyrkeed toona ee uu salaadda la yimaada ah salaad la-aantu waa diin la-aan ya waa in arrinka aada looga taxadira waxaa la ysku hayaa waa faasiq fisqigiisu aada u xun yahay iyo iyo waaba kaafiro miladaba waa ka baxay ha yeeshee culammadu waxay yidhaahdeen hadduu soomaayo laga reebi maayo soonko la odhan maayo ha suulin alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin isagoo ka qaba taarikusalaadku inuu gaal yahay wuxuu yidhi haddana hadduu soomo la odhan maayo maxaad ka soomaysaa waxba ha soomin markaa mar haddaad tukan weyday yaan laga reebin waa laga yaabaa markaysaga markaa khayrku waa isjiidaaye tan kalena markaysaga inuu markaa dee kusoo dhiirado inuu markaa khayrkii la yimaado ya oo salaaddii la yimaado yacni ayaa markaa laga yaabaaye yacni yaan loo diiday wallahu aclam